إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فصل في أحكام القراط فإذا وداقي أحكام تيسيو فصل يهي qiraadka macnihiisu wuxuu yahay qofa asaguu haysta xoolo qofuu leeyahay ku shaqee faa'iidada ka soo baxdana siday ugu heshiiyaanay u qaybsanayaan qofa asagu xooluu haysta ama lacagu haya waxbuu haya marka qofuu leeyahay shaqadii yaqaan ku shaqee faa'iidada ka soo baxdana siday ugu heshiiyaanay u qaybsanayaan qiraad ayaa la yidhaahdaa qiraad waa faa'iido wadaag kanuna waa xooggiisuu keensanaa kanuna xoolihiisiiyuu keensanaa waxa ka soo baxana sidii loogu heshiiyo ayaa loo qaybsanaa faslun fii axkaami alqiraad faa'iido wadaagga axkaamtiisiyuu fasal u yahay walilqiraadi arbacatu sharaa'id faa'iida wadaagii afar shardi ayaa u sugnaadeen an yakuuna waa inuu ahaado calaa naadin kaash waxaa loo dhiibayo qofka shaqaalaha ah waa inay tahay lacag kaash ah oo naqdi ah maaha badeeco inta loo dhiibo in laydhaha wax ka soo saar xataa dahab dhagxaan dahaba inta loo dhiibo oo aan weli laskala saafigarayn lama ogola xuliyihii iyo dahabkii dumarku isku qurxinayeen oo kaleeto inta loo dhiiba lama ogola waxaa la rabaa lacag kaasha inta loo dhiiba in laydha lacagtan ku shaqee faa'iidada soo saartana qaabkaasaan u kalabeenna walilqiraadi faa'iida wadaaggii arbacatu sharaa'idda shardiyaalo afar ah u sugnaadeen an yakuuna waa inuu ahaado calaa naadin kaash korkiis kaashkaasoo mina daraahimi dirhamyaal ahaaday iyo wadanaaniiri diinaariyaal ama fido ama dahab weeye lacag kaash ah oo ama dahab ah ama fido ah waa lacagii wakhtigaa soco jiray haddaan lacagtaasu socon lacagtii kaloo markaa socota ayaa lagu shaqaynayaa laakiin wakhtigaas lacagtaasaa socotay sidaas darteeda lacagaha kale xataa iyagoo socda markaas way diidi jireen culummadu maadaama aysan asal ahayn asal maahayn lacagaha kale waxay ahaayeen wax uun iska kuwaas un daba jooga oo aan qiimo weyn lahaynoo mar qiimo dhaco mar qiimo yeesha laakiin dahabkii fidadu lacag asala oo aan dhicinay ahaayeen aan dhicin marka ayagaasaa lagu dhisayaa muqaaradada iyo faa'iida wadaagga qiraadna waa laydhaha mudaarabana waa laydhaha waa isku mid qiraad iyo mudaaraba labadoodu waa isku mid xagga macnaha waxaa la yidhi gobollada un gabalaa loo kala adeegsaday qiraad iyo mudaaraba oo waxaa la yidhaha muqaarada marka la yidhaahdo ama qiraad waa luqatu ahli اlxijaaz mudaarabana waa luqatu ahli اlciraaq wax kale ma kala ahan marka la yidhaahdo qiraad waa luqatu ahli اlxijaaz mudaaraba waa luqatu ahli اlciraaq wax kale ma kala ahan labadoodu waa isku mid shardiga koobaad marka waa in lacag keesha loo dhiibo qofka shaqaalaha wa an yaadana waa inuu fasaxo rabbulmaali qofkii maalka iska lahaa maalikmaal lilcaamili shaqaalaha fi tasarufi tasarufka waa inuu u fasaxo mulaqan tasarufan muطlaqan amase idnan muطlaqan sida shaarixu inin dhigayaba idan oo mulaqa oo uu yidhahdo ku shaqe idan mulaqa marka waxay noqonaydaa wax gaara kuma xihin wuxuu yidhi ku shaqe lacagtaas hadduu rabo wuxuu ka bixinayaa raashin hadduu rabo baabuur hadduu rabo cuntuu ka bixin hadduu rabo xoolo nool marka idan mulaqa ku shaqeeyo wixii uun faa'iido laga helayo xalaal ah ka shaqee uu leey waa idan mulaqa kaas wa an yaadana waa inuu u idmo rabbulmaali qofkii hantida lahaa lilcaamili qofka shaqaalaha fi tasarufi muطlaqan idnan idan idankaasoo muطlaqan la iطlaaqay ow fii maa shay waa inuu u fasaxo laa yanqadicu uusan go-ayn wujuudu jiritaankiisu qaaliban sida badan haddii kale wuxuu leeyahay shaygaas uga shaqee shay oo aan naadir ahayn shay aan naadir ahayn oo shay sida badan la helo ah badeeca oo sida badan la helo sida badan la gato oo aan kala go-in uu leeyahay badeeca hible uga shaqeey maalan dhar uga shaqeeyo ama wuxuu yidhi cuntada la cunoo kaleetuu yidhi cuntadaas uga shaqee shay oo sida qaalibka la helayo lana soo keenayo lana gadanayo wax naadir hadduu sheego oo yidhaha fardaha nuucaasa keliya ka shaqee marka ma ansaxaydo wixii ujeeddadu qofkaanoo juhdigiisa iyo baaba-a waxnama soo saari karo waxaa la rabaa ama inuu idan mutlaqa siiyo wuxuu u arko in maslaxa ku jirto oo xalaala uu ka shaqeeyo ama uu u fasaxo shay sida badan la heli karo oo aan la weyn labadaas mid waa inuu u fasaxo waa in labadaas shardiga saddexaad waa an yashtarida waa inuu u shardiyo maaligii lahu lilcaamili qofka shaqaalaha jus-an qayb juskoo macluuman la yaqaan juskoo min aribxi faa'iidada ka mid ah qofka maaliga shaqaalaha waxaa la rabaa inuu u shardiyo intaan shaqada la gelin xoolaha uu soo saaro nasiibka uu leeyahy boqolkii intaasaad leedahay nisaad leedahay uluaad leedahay nisaad leedahay uluaad leedahay rubacaad leedahay nis baa la rabaa nisbo nisbo mar hadday mudaaraba tahay nisbo faa'iidadaad soo saarto aada boqolkii intaas ku leedahay waa in la yidhaah waa in sidaas la yidhaahdo shardiga afraad wa anlaa yuqadara waa inaan lagu qadarin qiraadka ama mudaarabada bimuddatin muddo waa inaan lagu qadarin muddo hal sano ayaan muqaarado kula galay amase faa'iido wadaag hal sano ku shaqee marka saas waa inaan la dhihin oon muddo lagu qadarin hal maadda wuu dhihi karaa wuu dhihi karaa heshiisan kugula galay inaad lacagtaas faa'iido ka soo saarto sanad markuu dhammaado badeeca dambe ma geli kartid lacagta waa uu dhihi karaa fiiri way kala duwanyihin laakiin hadduu yidhaah waxay idhaahdeen hal sanaan kugula galay muqaaradu qiraadkii waxaan kugula galay hal sano khalas waa eber yidhah maxaa ka duwan sanadku ka daynaa wuxuu leeyahay qiraad ayaan kula galo waa faa'iido wadaagga ku shaqee sanadku markuu dhammaado badeeca dambe ha soo gadi sababtoa badeecad dambe ha soo gadin hadduu yidhaha badeecadii horeo tiilay oo wa wixii ka soo bax wax ku lahaa waa sii gadi karaa waa sii gadi karaa waa sii gadi karaa marka sidaas duu yidhaahdo waa u bannaanta sidaas duu yihahdo waa u bannaanta laakiin muddada waa inaan lagu xidhin sida kale walaa damaana damaan ma ahaanin cala alcaamili shaqaalaha ilaa bicudwaanin xadgudub ma ahane qofka shaqaalaha oo loo dhiibay oo layidhi ku shaqee hantida waa amiin sidaas darteeda qiraadku waa ammaano ammaano mar hadduu yahay waxaa wax loogu yeelan karaa xoolahaas hadday baaba'aan waa cudwaan cudwaanka waxaa ka fiicanay yadhahdeen culummada inuu yidhaha tafriid tafriid gaboodfal gaboodfalku cudwaan iyo ka badanuu koobsanahale sababtoo ah waxaa dhici kara inuu halmaamo oo isticmaalo cudwaan lama dhihi karo cudwaan lama yidhaah laakiin tafriid waa la dhihi karaa markaas calaa kulli xaal hadduu isticmaalo hadduu si qaldan uu isticmaalo shaqo laga rabay hadduu dayaco xoolahaas waa lagu leeyay maalan waxaa la rabay lacagta meel lagu xareeyay leeda kuma xarayna meeshan miiskaa u iska saar oo badeecada la saaro tuugaa qaatay waa lagu leeyay waxaala lacag miis lama saaro laakiin qasnadiiyuu geliyey waa gubtay amase waxa weyn baqaarkii oo dhamaa la jabsaday isagoo isagu amnigii aan dayicin waxba laguma leh waxba laguma leh marka waxaa la rabaa asaga xaggiisa laba shay midna inuusan ka imaan ficil qalad ah oo maalan waxaa la yidhi ka shaqee gawaari markaasuu gaarigii is yidhi oo beec ahaa oo lagu shaqaynayay ku soo danayso qalas waa lagu leeyay wax alla wixii ka yimaado waa lagu leeyay amase meel qaldan dhigayo xifdigii iyo dadaalkii la rabay ma dadaalin dadaalkii waajibka ku ahaa ma dadaalin wax alla wixii ku hallaabay waa lagu leeyay waxaa la rabaa ficil qaldanna inuusan samayn dadaalkii ku waajibkaahana uusan ka tegin oo dayicin labadaas hadduu la yimaado wax alla waxa baabaa laguma laha laakiin haddii ficil isaga laga rabay shaqo inuu qabto hadduu dayaco oo mas-uuliyad darar ay muuqato amase ficil qalada uu sameeyo sida isticmaal qalada qof aan mas-uul ahayn u dhiibay khalaas markaas waa lagu leeyay xoolihii si kale laakiin looguma leh waydaa xasala hadduu soo xasilo ribxun faa'iido iyo wa khusraanu khasaaro faa'iido iyo khasaaro ayaa yimaadeen jubira waa la kabaa al khusraanu khasaarada biribxi faa'iidada lagu kaba sanadkii uu shaqaynaya dhexdiisa aa mar waxaa la faa'iiday lacag fiican haddana mar kalaa wax la khasaaray marka hore horta faa'iidadan ayaa khasaarada laga kabaa waxa soo haro aa la dhihi karaa faa'iido waxaa soo haraa faa'iido la dhihi karaa ee ma dhihi karo faa'iidadii soo baxdana aniga qaybtaydaan leeyahy khasaaradana lafiyay ka khasaartay ma dhihi karo marka ganacsigiyaa la galay lafiya qaybu khasaare haddaan faa'iido kale soo bixin qofka lafahay ka khasaari lahayd kana juhdigiisa ka khasaari lahaa shaqadiisa laakiin faa'iida soo baxday haddana safar dambe ama gacan ka dambayda oo isla sanadkaas gudihiisa oon la gaarin waktigii xisaabta faa'iidadaasa khasaaradii laga kabaa horta taas waa lafiya laleeya kadib inta soo hartaa lagu xisaabtama oo la wadaaga sidaas weeyaan waana jaa-isu darafayn oo labadooda qof kasta waa ka bixi karaa wakhtigu rabo waa jaa-isu darafayn laakiin shardi waxaa la yidhi caamilku hadduu ka baxo waa inuu lacagtii soo kaashgareeyo hadduu dalbado qofka maaligaa waana inuu deynka soo aruuriyo labadaas waajibaa loogu leeyy sidii loo shaqaynaayey kii shaqaalaha yidhi anu waa ka baxay lacagtan ku shaqay ma hadda kadib labaa laga raba deynka soo aruuri adaa yaqaani haddii awalba laguu fasaxay deyn in wax lagu baxsho soo aruuri ciddii aad deyn siiday ka soo aruuri ta labaadna maxaa laga rabaa badeecada taallagad ila qofkan waxaa dhacda hantidalu inuusan wax gedinba asagu laakiin labaduba waxaa shardi u ah markay kugu waajibayaan waa markuu qofka maaligaa uu yidhaahdo waxaan kaa rabaa inaad ii soo aruurido deynka badeecadana ii caddaydo marka intaasaa lagu yeelanay faslun walmusaaqaatu isla waraabintii jaa'isatun waa mid bannaan fasalkan axkaamu musaaqaat ayaa la yidhaahdaa musaaqaadka waxay tahay geedaha timirta ama kuwa canabka oo kale ah qof leeya geedihiia meesha ugu yaalla qofuu la heshiinayaa inuu ka shaqeeyo sannadaas marka midhihii soo baxayna nisbo ay u qaybsanayaan siday ugu heshiiyeen marka qofkan geedahan waa waraabinaa waxa weeyaan waa bacriminaa oo ubaxa mudakerka inta soo qabta kal mu'anafka dhex gelinaa adigu shaqadii qofka beerta u baahneeduu ka shaqayna taasuu ka shaqaynaa musaaqaadaa la yidhahda musaaracadu iyadu waa noo soo socotaa musaaracadu waa dhul bannaan oo dhulbeereed ah ta laguu dhiibo inaad lagu idhaha ka shaqee oo la abuuro oo la limo oo la soo gooyo oo taas musaaraca laydhaha soo socotaa tan maahan kan waa geed taagan oo midho leh oo inta sanad kasta baxa midhaha laga goorto geedkuna meeshiisa ku soo baaqi noqda sida timirtii iyo canabkii oo kale weeye kaasuu hadda laga hadlaya faslun fii axkaamilmusaaqaat musaaqaadka axkaamtiisuu fasalu yahay walmusaaqaatu isla waraabsigii jaa-isatun waa mid bannaan cala naqli geed timireedyaalkay ku bannaan tahay iyo walkarami canabka labadaasay ku bannaan tahay canabku waa markuu qalalo waa kan zabiibka noqda walahaa musaaqaati waxaa u sugnaadeen shardaani laba shardiyaa u sugnaadeen axadumaa midkood an yuqadira waa inuu ku qadaro qofka maaliga ah an yuqadira waa inuu ku qadaro almaaliku qofka maaliga ee geedaha iska leh haa musaaqaadda bimuddatin muddo macluumatin la yaqaan muddo la yaqaan waa inuu sheego ka sanatin oo kale hal sano ka shaqee wixii soo baxana sidaasaan u kala leenna waxaana la rabaa muddada uu cayinayo muddatan yuhmiru fiiha shajar muddo geeduhu midho bixiyaan inay muddo la og yahayba inaan midho ku bislaahayn ma lagu heshii karo waa inay noqoto mudda macluuma yuhmiru fiiha shajar muddo oo geeduhu ay midho bixiyaan muddadaasuu kula heshiina axaduhaa labadii shardi midkeed an yuqadirahaa waa inuu musaaqaadda ku qadaro qofka maaligaa bimuddatin muddadoo macluumatin la yaqaan wahaaniyi shardiga labeeya an yucayina maaligii waa inuu u cayino lilcaamili shaqaalaha jus-an jus juskoo macluuman la yaqaan juskoo mina hamarati midhaha ka mida juskana waxaa loola jeedaa nisba boqolkii intaasaad leedahay maalan baraad leedahay ama waxaad leedahay ulu hadduu yidhaah wixii midhaaho ilaahayna siiyaan wadaleenna midhihii allana siiyo aan wadaleenna waxaa la yidhi waa bannaantahay waana kala barhadhow waa wada leenahay ilaa waa saas dii qof hadda inta wa ku soo yidha labadiin waa wada leediin waa wada leediin macnaheed waa kala barwa oo dadka meelo badana meeshaas waxaa laga qaldaa caruuraha agoomaha caruuraha agoomaha markii waalidku dhinto dadaa wax siisiina ama qarabahaadeen ama deris ama muslim kale ha ahaadeen agoontaale aalaleey hadda waxaad arkay iyagoo dhahaya lidakari milu xadinin sayin maxaa ka dhigay shaqaba kuma lehe oo wiilashii gabdhihii loo kala badinayo oo wiilashii loo badinayo waa dulmi xoolahan dhaxal ma ahan soo mogta waa la siiyey agoontan iyagoo hadda joogo agoonha la siiyey abood kama dhaxlin soo ma jeedid agoontaale haddii la yidha waa kala baro wiil iyo gabar waa u siman yahi wiil iyo gabar waa u siman yahi waana sidaa sideeda xoolo kastoo dad inta la siiyo layidhaha waa wadaleedihiin macnaheedu kala bar waayo waa hadday toban qof iyo waa wadaleeyihiin waa qof tiris waay madax tiris ay u qaybsaay marka hadduu yidhaahdo qofkan shaqaalaha beerta ka shaqay wixii ka soo baxaan wada leenaha waa kala bar kala bar wey hadduu caddeeyo yidhaa boqolkii intaasaad leedahay oo nisbo cayanana boqolkii uli aad leedahay wixii soo baxa saddex meelood meelaad leedahay intaasuu leey marka waa hadduu kanu aqbalo wey shaqaalaha shaqada sida loo kala leeyahay fumal camalu shaqada fiihaa filmusaaqaati laga shaqaynaa calaa darbayni laba nuuc korkoodu ahaaday shaqadu laba nuuc weeye camalun shaqo camalkaasoo yacuudu uu u noqonaya nafcu waxtarkiisu ilaa hamarati midhaha shaqo oo midhaha nacfigoodu u noqonayo oo maxaa ka mid ah waraabintii oo kale bacrimintii oo kale limidii oo kale in waxa weya geedihii la waraabiyo oo kale geedaha yaryar oo biyaha la qaybsanaya laga jaro oo kaleeto la bacrimiyo ubaxii mudakerkaa inta lasoo qabto midka mu'anafka dhexda laga geliyo oo kale shaqadaas oo midhuhu ku baxayaan shaqaalaha laga raba shaqaalaha iska leh isagaa laga raba kaas fa huwa shaqadaasu oo nacfigeedu midhaha u laabanaa calal caamili shaqaalaha korkiisu ahaaday iyo wa camalun shaqo camalkoo yacuudu u laabana nafcu waxtarkiisu ilal ardi dhulka fa huwa camalkaasuna calaa rabbi lmaali calaa maaliki lmaal qofka maalka iskale dushiisu ahaaday dhulka u laabana macnaheedu waxay tahay wax ku xidhan maahan sanad kaliya beertaanay dan u wada tahayba maalan kanaal in loo soo jeexo kanaalka sanad walba lagu waraaba inaan ogta beerta dhanay dan u tahay maahan midhaha sanadaas kanaal in lasoo jeexo ceel in loo qodo ceelka marka la qodo ceelka in dhinacyadiisa aatiirada laga mudaa canjalada oo biyaha lagu bixinayaa lagu xidhaa waxaasoo dhan waxaa laga rabaa qofka maaliga qofka iskale dhulka laga raba kanaalka jeexidiisa ceel haddii la qodi lahaa matoor haddii biyo lagu soo saari lahaa waxaas matoorka inuu keeno isaga laga rabaa ceelka inuu qodo isaga laga rabaa inuu ceelka xataa tiirarkii ku mudo oo biyaha lagu bixi lahaa isaga laga rabaa khalaas kanu biyaha inuu baxso asaga laga raba beerta waraabiyo marka shaqaalaha iska yeela doono laakiin inuu diyaariyo wixii lagu shaqay lahaa isagaa laga rabaa qofka milkilaha laga rabaa qofka milkilaha ayaa laga rabaa qofka milkilaha ayaa laga rabaa musaaqaadku waxaa la yidhi waa laazimun min adarafayn qof ka bixi kara musaaqaadka ma jiro haddii lagu heshiiyo shaqadii dhexbartanka maraysa waktigaa lagu heshiiyey waktigii oo dhexbartanka mara mid iskama tegi karo waa qalab dhib macnaha dhibaa ku jira maxaa yeele saas darteeda waa laazimu darafayn midna kama bixi karo waktigu markuu dhammaado khalaasa kala tageen faslun fii axkaami lijaarati ijaaradii axkaamteediiu fasalu yahay wa kullu maa shay dhammaantiisa amkana uu suurtagalo alintifaacu bihi in lagu nacfiyo maca baqaa'i caynihi cayntiisa baaqi ahanshadeeda la jirhkeeda saxad waa ansaxayda ijaaratu in la kireeyo idaa qudirad haddii lagu qadaro manfacatu waxtarkiisa biaxadi amrayni laba arrimood midkood bimuddatin haddii lagu qadaro aw camalin shaqa lagu qadaro shay kasta oo ay suurtagal tahay isagoo daatadiisu baaqi tahay in lagu nacfiyo waa la kirey karaa gaari daatadiisiioo baaqi aha qofka inta lagu qaada meel lagu geyna gurigii daatadiioo meeshii ku taalla qofku deganaana qofkan nool laftirkiisa isagiioo nool a xooggiisi wax lagu qabsana marka kulligood waa la kirey karaa qofaad kiraysane shaqadan ii qabo ee gurigaad kiraysane waa ku nacfine gaariyaad kiraysane ratiyaad kiraysane farasaad kiraysane dameeraad kiraysane shayga mar haddii daatadiisiiyo baaqiga nacfigiisu soco kara waa la kiraysan karaa waa la kiraysan karaa wa kullu maa shay dhammaantiisa amkana uu suurtagalo alintifaacu in lagu nacfiyo bihi shayga maca baqaa'i caynihi daatadiisa baaqi ahanshadeeda la jirkeeda saxad oo ansaxayda ijaaratuhu la kirayntiisa waa goorma idaa qudirad marka lagu qadaro manfacatu manfacadiisa iyo nacfigiisa biaxadi amrayni laba arrin midkood bimuddati muddo in lagu qadaro gurigan sanad iga kiraysa toban sano shan sano lix bilood bil manfacad gaarigan bil iga kirayso waxa weye nacfigii muddaa lagu qadaraa ow camali shaqa lagu qadaraa shaqada waa maxay maradan iitol fiiri maradan iitol qofaa la kiraysana marka maradan iitol gurigan ii dhis derbigan ii dhis waa qofkiiya kiraysan markaas labada mid labada la yskuma dari karaa le inaad tidhahda saxmaan derbigan ii dhis hal maalinna iigu dhis qalad wey adiga ma maalinka qofku kuu kiraysay mase wuxuu kuugu kiraysany labada mid inaad yeesho waa inaad tidhaahdo ii dhis derbiga iyo inaad tidhahdo maalin ii shaqee labada mid qaado haddii marka fiiri qofka wakti laga kiraysto waxaa la yidhi adiga waxaad ii shaqaynaydaa maalintii saacad heble laga bilaabo ilaa saacad heble saacad heble ka bilow ilaa saacad heble qofkaas waktigaasaa la kiraysto waktigaas shaqo kale ma qaban karo wax alla wixii shaqo kale uu qabto oo wax ka soo saara waa baatil salaadaha unbaa loo ogoliy salaadaha hataa marka hore haddii la yidhaha kuma jiraan laga waxba macnaa male maxaa yaele saacadahan rabbiya iskale waktigaas salaadaha la ogoliy haddii qofku musniya khalaas laakiin xataa ilmada gabadha yidha hadduu telefoon qabsado qofkaana shaqaalo wey waktiga lagula heshiyey labaatan daqiiqo ku hadlaay mushaarkiisa waa in nisbe lagu dhufto labaatankaas daqiiqo inta ku soo aada xalaal uma ah yaa yidhi ku hadal aawa shaqadii waxaa la rabaa qofku shaqada inuusa aad iskaga ilaaliyo wixii lagu heshiiyo waa in la ilaaliyo taa marka hore fasaxaasuu jirin waa arrin khatara waa arrin khatar marka haddii wakti lagugula heshiiyo waktigu waa khatar wax kale ha ku qabsan ha isku day laakiin haddii shaqo lagugula heshiiyo hadde waktiga adaa iskale shaqadiina lagaa rabaa saa rabta ku qabee ma dhibana markaas shaqadan qadaa lagu yidhi toban shaqaad isku qabsan karta lakin shaqadii waa inaad qabataa si saxna u qabataa marka waa in labada mid lagu qadaro amaa imaa muddo wa imaa shaqo in lagu qadaro wa ilaaquhaa kirada la ilaaqideedu yaqtadii wuxuu keenayaa tacjiila ujra ujrada la dadejinteeda haddii aan laga wada hadlin lacagtu ma hormarisaa wax lagu kiraynaa mase markii waktigu dhammaadaa la bixinaa lagama wada hadlin waa horumaris caqdigay ku waajibayda waxaa la yuri gurigan shan sana lagaa kirayy hadda lacagta sub ay ka dhiganta haddaan laga wada hadlin waxaa laasimku waa markii caqdigu heshiisku dhammaado lacagtiyaa lagaa rabaa laakiin haddii markii la wada hadlaa laga heshiiyo waqtiyadala lacagta la dhiiba waqtigaasaad bixinin dhib male laakiin haddaan laga wada hadlin waxaa lagu yidhi haye waxaa lagu geynayaa meel hibla boqol kilomitr meel jirta gaariga lagama wada hadlin lacagta wakti la dhiiba ma marka xagga lagu geeyo la dhiiba mase hadeer haddaad bixine mar haddaan la wada hadlin maxaayl sidaasay caqdigay ku laazimeen lacagta caqdigay ku laazimeen marka haddaan w laakiin haddii la sheego marka hore ad ku heshiidaan oo tidhaahdo markaad xaggaygeedaan ku siina markaad muddadaas dhammaataan bisha aaqirkeedaan lacagta ku siina khalaas wix lagu heshiiy wey muslimku almuslimuuna calaa shuruudi almuslimuuna calaa shuruudi wa ilaaquhaa kirada la idlaaqideedu yaqtadii wuxuu keenaa tacjiila alujrati ujrada la dadejinteeda ilaa an yushtarada in la shardiyo maahne atajiru dibdhig oo marka hore laga heshiiyo laydha waktigaas dambe ayaa kirada bixina ilaa an yushtarada in la shardiyo maahne atajiru dibdhig bisha awalkeeda laga rabaa kirada haddii gurigaanaad degan tahay haddaan marka hore lagu heshiin aakirkan bixina haddii aakirka lagu heshiiyey aakirkaa lagaa raba walaa tabdulu ma burto ijaaradu hadda waa laasimu darafayn qof ka bixi karaa ma jiro gurigan waxaad tidhi hal sanaan lacagta shubtay hal sanaad lacagtii shubatay markaad laba bilood deganeed adaaa kuu soo baxday ina iska guurto meel kale u guurto lacagtiina waa lagaa waa waa lagaa qaatay ama lagaama qaadanaya adaa lagaa rabaa inaad keento war anigu waa guuray laba biloodna waanigii deganaa labadii bilood waa tan wa laga wax soconay ma haddaadan xoog wax ku socon haddaadan biliqa ku socon ma socaydo sanadkii waa kiraysatay qof kale ka kirayso aduu ma guurtay qof kale ka kirayso lakin lacagta adaa lagu leeyay laakiin adna xaq waxaad leedahay qof kale inaad ka kiraysato qofkaasna waxaa shardiya intaad adigu nacfigii aad intifaacayda inuusan ka badnayn maalan adiga saddex qofaad ahayd gurigaana lagaa kiriyey qof toban qof qoys ah kama keri karti ma ka keri kar maxaa toban qof iyo saddex qof guriga isku dhib u geysan maayaan soo ma intii adiga lagaaga kireeyo laguu ogolaa inaad intifaacsato intii oo kale qof intifaacsanaya laguu ogoli gaariyaa lagu siiyey waxaa la waa lagaa kireeyey waxaa la wili laba boqoloo kintaal saaro hal loor kuma deli karto kuma deli karto wixii lagugula heshiye waa inaad ilaalido laakiin xaqaad u leeda inaad sii kirayso haddaa rabta lacagtii lagaa kirey ka badan ku kirayso shayga lacagtii lagaa kirey meeshaas waxaa muhiima furaha furaha gadashadiisa furaha gadashadiisu taaratan xaqun wa taaratan baadil marna waa xaqa yidhahdeen culummadu marna waa baadil qaabka wax loo kireeyeyna ku xidhanta soomaalida qaar badan umaba badna qaabka qaabka xaqa oo waxay tahay sida saxdaa marka wax la kirekiraysaa dukaanada baqaarada sida saxdaa waa in sanawaad ama bilo badan lagu kireeyo hal sanaan kiraysta shan sanaan kiraysta saddex sanaan kiraysta saasaad ku kiraysata gurigan sanad markaad ku shaqaysayday maalan shan sanaad kiraysata sanadaad ku shaqaysata meeqaa kuu dhiman afar sanaa kuu dhiman afartaa sana markay kuu dhiman tahay lacagtana maalan waxaa lagu heshiiyey inaad bil walba bixido maalan ama sanadku markuu dhammaado aad bixido lacagta lagaama hormarin kirada iyo lacag bixintu waa kala duwany kiradu waa heshiiska lacag bixintuna waa meeshii la dhigo oo waanagii ogaanay meesha iska leeda lacag bixinta marka maalan shan sana lagaa kiriyey shan sano laba sanaad ku shaqaysatay saddexaa dhiman ama sanadaad ku shaqaysato afaraaba dhiman bil walbaadna lacagta shubi jirta markaas waxaa kuu bannaan inaad qof kale ka kiraysato haddaad rabto laba jibbaah lacagta uga kirayso waxaa kuu bannaan oo kale furaha inaad ka gadato oo waa maxay waxaa leedahay gurigan aniga afar sano ii kiraysayn kadib ninka iska laha u tasha kara laakiin afarta kale anuu ii kirisayn waana laazimu darfayn qof ka bixi kara male lacag laguma dari karo lagamana saari karo sidan kaluma uga bixi karin kan maaliganu kama bixi karo kama bixi karo marka wuxuu hi afar sano anuu ii kiraysayn haye kiradu bishii waa intaas hebelaana iska laho fara aad ka saare aniga xaad i siine oo furihiiya waxaan ku siinaa shan kunood sii shantayda khalaas ninkaas faraha ka saar bil walba intaasoo lacag kana intaasu ninkaanu marka fiiri lacagta dhan waa kiro ninkan wuxuu isku dhufsanaa bil walba midda uu dhiibaa iyo middan uu hadda ninkaan siina uu inta isku daro u qaybina bishii inta uga soo aadayda markaasuu leeya gurigan macnihiisu waxay tahay intaasu bishii iiga kirisay marka waa un kiradiio la korsaday taasu marka waa bannaan tahay muddo hadday u dhiman tahay sababta qofkaan waa yaqaan waxaan jahaala kuma jirto intaasay u kiraysnaane lacagta ka bixi doontana waa intaas jahaala kuma jirto waa bannaan tahay marka qarar kuma jiro laakiin gurigan hal bila ka badan ku bil walba bilbiladba u bixidaaba baqaarkan bilbilad lacagta u bixi jiro kaasaa qof inta ku inaad guurtaa doon kaasaa qof kiri war aniga furaha iga gado qofkan bisha markaad guurto ood furaha ka gadato lacagta waa lagu kordhi karaa ila ma kaa karaysna adiga maaliga iskale ku tasarufa lacagta waa lagu kordhi karaa waana laga saari karaa kaama karaysanmaya ka baxaa la dhihi karaa marka fiiri markuu adiga furaha lacagtiisa ku siinayo lacagtaas waa qarad ma yaqaano ma loo day doonaa baqaarkan ma kirada ma lagu kordhi doonaa ma intii hore looga kari doonaa meel uu ku socdo ma yaqaano khamaar camal wey haa soo ma jeeda qarar wey waa tii nabigu diiday sal allahu alay slm ma bannaana marka mar haddaan muddo adiga kuu xidhan oo kuu kiraysanu jirin fura kiraysigu waa bilqo waa xaaraan ma bannaano waa qarar hadday muddo kuu xidhan tahay muddadaad u sheegayda waana xalaal wey saasay culummadu u kala qaadeen saasay u kala qaadeen walaa tabdulu ma burto alijaaratu ijaaradu bimowti axadilmutacaaqidayn labada caqdiga isla galeen midkood dhimashadiisa haddii mid dhinto xataa ma burto iska daa iyagoo nool in mid ka baxo midaa dhintay waxaa la leeyahy qofkii dhaxalkiisa lahaa xaqi ha u soo istaago qofkii dhaxalkiisa lahaa aan xaqii u soo istaagay waa laazimu darafayn wa tabdulu maxay ku burtaa wa tabdulu waxay ku burtaa bitalaafi lcayni daatadii oo baaba'da daatadii almustajarati la kiraystay marka horeeto oo wax la kiraynaya ladaa wax lagu kireeya daata mucayana in lagaa kireeyo baqaarkaana lagaa kireey gaarigaanan kaa kireey waa daata mucayana iyo in dimo wax lagaaga kireeyo dimo mas-uuliyada wax lagaaga kireeyo waa kala duwayn mas-uuliyadu waa maxay gaari gaara laguma sheeg meel heble aan kaa qaadaa meel heblan anaa ku geyna gaari gaara kuuma usan sheeg saasay u kala duwan yihin haddii daata mucayana lagaa kiriyo gurigaana lagaa kiriyo gurigiyaa dumay ama waa gubtay khalaas waa burtay maxaa buray waxaa buray inta dhiman muddadii horoo tagtay ma burin waa lagugu leeyahay intaad ku nacfiday hadday tahay muddo oo wax lagu goosto qiimo leh gaari mucayana lagaa kiraya gaarigaanaan haystaa meel heblaan kugu geyna gaarigii markii muddada isagoo meeshii gaari madaxa ku jaba waa baabacay waa ama waa gubtay inta rogmaday ama waa rogmaday ama waa gubtay waa baabacay khalaas waa dhammaatay ijradaas khiyaaraad leedahay waxa weye inaad mid kale ka raacdo laakiin maxaa la rabaa intii lagu soo siday hadday tahay qadar wax lagu qaadan karo oo intaasoo kale qofka u socda ujro laga qaado ujradii waa lagaa rabaa intii lagu soo qaaday waa lagaa rabaa gurigaan intii aad deganeed waa lagaa rabaa inta hartayna fasaxaad laakiin haddii marka hore aan daataba lagaa kirayn ee mas-uuliyad lagaa kirayn oo wuxuu ku yidhi anaad iga taqaanaa inaan meel hebla kaa qaado meel heblana ku geeyo gaarimada sheegin gaara markaasuu yidhi soo fur gaarigan kanaan kugu qaadaa heshiisii markuu dhacay kagid gaarigaa meel ku rogmaday gaari keen lagu leeyay ma la dhihi karo ujradii waa dhamatay lama dhig ma burin xaala awalba mid gaara lagama kerin isagoo laga rabaa gaari inuu keeno oo meeshii ku geeyo mas-uuliyaduu kaa keriya marka horeba saasay u kala duwan yihin marka haddii cayn lagaa keriya cayntu hadday baabado waa burtay intii horene ma burino waa laga rabaa ujradeedii dadka dadka gabada gawaarida soo raaca gaariga ama waa rogmana ama si kale u fasahaada qoaana hees kugu shidaayaan meel kala bara marka la maraa war igadaa heesta marka war kaa daymaaya dhagahaaga aduu faraa gasho war haddee anigu war meeshaas marka haddaad uga harayda waa in intii hore meeshii fasaada weyna ka dhacay intii hore waa la iska baxshaa sidaada weligaa xaqiyaan lagugu yeelan qadarkii lagu soo siday iska bixi iska bixi qadarkii hore waa la iska baxshaa adaa balaayada ka shaqeeyey iyo muran iyo waxba laguma falo walaa damaana wax damaana ma ahaanin cala alajiiri kii soo kiraysta daabadda ilaa bicudwaanin xadgudub ma ahaanin walaa damaana damaan ma ahaanin cala alajiiri dhe kii soo kiraysta daabadda ilaa bicudwaanin xadgudub ma ahaanin daabadu kaa kiraystay maalan rati ama faras kaasuu kiraystay dhabarkay ka kala goday ama si kaley u dhimata xadgudub hadduusan samayn laguma laha xadgudub maxaa ah qadarkii lagula heshiyey inuu saaro ka badanu saaro maalan gaariyuu kiraystay gaarigan waxaa loogu talagalay gaarigan waxaa loogu talagalay laba boqoloo kintaal markaasuu siddeed boqol garka u gelshay ka war siddeed boqol garka u gelshay dadka macaanidiinku ah iskaga jira ee qofkaas inuu xadgudbay waa caddaha sooma waa lagu leey gaarigaas duu burbuur waa lagu leey waa lagu leey dadaad iska macanid waana curfigaana loo celina shaygan maxaa loogu talagalay curfiga loo celina wixii loogu talagalay saar haddii la yidhaa ka badan hadduu saaro wixii loogu talagalay yaa la weydiina dadka yaqaana la weydiina hadda ayaan dhaweed kuwa gaari waxay saareenaa li sagaal boqol oo loogu saaro gaari kun rimoor furka dambe a waxaa saaranaa labada fur intii loogu talagalay dalcad meeshaana markuu mar ahaa birtii dhammeedu xariirinayday birtiyaa jiidi weydoo kala go'day hadda ka waran kow markaasaa rimoorkiiyo keligiisa gadaal u laabtay meeshu waa dalcadi moogta gaari yaroo soo socdu inta ka hortagu burbursha kaasuu nin ku dil ninkii dalawarkaa wuxuu yidhi aniga haddee indhool gadaal iskaga sii ordaayaa dilay anugu halkaasaan usii wado yidhi mid kale mana dilin marka waa la weydiiya culumaa loo saaray waxaa la ninkan xadgudubu samey xadgudubu samey sababtoo ah wuxuu saaray tan aan loogu talagelin waa la tegey dadkii baabuurta yiqiinay nidaamkooda la soo weydiiyey saas way yidhahd waa kanee buuggi lagu soo saaray gaariga intaasaa loogu talagalay intaasnoo saaran waxaa lagu yidhi xadgudubaad samayday hadda culmadiiyaa ku leeday kutubtiina sidaa dhiga hadda xadgudub samey soo maha ee laakiin xadgudubka ayaa la weydiina waxaa la weydiinaya dadka aqoonta u leh waxaan markaasaa le xadgudubaad samayday waa lagu leeyay markaasuu yidhi saa lagu garto inaa xadgudub sameeyey mar kitaabkaa yidhi cali yaa xadgudub sameeyey oo cali wax la yidhaha dhigaayo maya waxaa la yidhi sifuu sheegaa sifadyaa la fiiriyey oo waxaa la yidhi xadkii loogu talagalay ka badan hadduu saaro xadkii markaasuu yidhi yaad weydiideen xadkii markaasaa nima meeshaan aqoon u laho baabuurta rarij buug talyaaniyaad igu xukunteen miyahu yidhi anna kitaab allaan inkugu imi talyaani dad wax ku xukmadeen inima sooba aadeen yidhi waa luumsana khalaas waa diiday ka war waa marka qof iska daalima moogta kaasoo kale marka waa midkii booliska loogu talagalay booliskiyaa maqnaa waxaa qof iska mucaanida waay qofka shay walba dadka ehelkoodaa la weydiina kitaabka maa dhigaa cali waa gabsanyi ma dhigayo ee qofkii saas yeelo gabsanyu dhiga marka qaabka wax loo xukmiyuusan fahmin wa tabdulu way burtaa ijaaradii bitalafil cayni daatada baabi'ideeda daatada almusta'jarati la soo kiraystay walaa damaana wax damaana ma ahanin calala jiri kii soo kiraystay ilaa bicudwaanin xadgudub ma ahanin faslun fii axkaami jicaalati jucaalati jacaalati bitaliif اjiim jiimka saddexdaba loo shaqli karaa jicaala jucaala jacaala jicaala waxay tahay macnaheedu qof ah wuxuu leeyahay qofkii shaqadaas qabta waxaasaan siina qof gaara maaha qofna la heshiima gaar qofkii shaqadaas qabta waxaasaan siina waa tusaale qofkii shaqadaas qabta ama qof gaaruu sheega shaqadaas daad qabato waxaasaan ku siina labada waa dhici karta shaqo la yaqaan jucaala la yidhaha tusaale baadiya ka maqan qofkii baadidayda keena intaasaan siina uu leey baadiya iga maqan qofkii baadi saasii saasa iga maqan qofkii baadidaydii keena intaasaan siina jucaala saasaa la yidhaha faslu fii axkaami ljucaala wljucaalatu waljicaalatu jucaaladii jaa-isatu waa mid bannaan waa mid jaa-isa oo bannaan waana jaa-isu darafayn oo kii jaacilka ahaa oo qarashkan sheegay iyo majcuululahugii kii loo sheegay labadu waa ka bixi karaan kii sheegay markuu cabaar joogaa dhihi karaa anuu waxba bixi maa shaqadaas yaa lagu lugoyn kii shaqada u dhaqaaqayna cabaar hadduu baadi gogobo waayo waa iska naso kara laasim kuma ah waa jaa-isu darafayna leha qofaa inta istaago yidhi rati saasaa iga lumay qofkii keenaa intaasuu leey midaa istaagay oo raadiyey xoolihii lumay labadooda mid kasta waa ka laaban karaa kii intaa istaagay waa dhihi karaa yaan waxba la ii raadin waxba bixin maaye kiina inta maalin warwareego hadduu is yidhaa waa dhib kaliya waa iska naso kara iska fadhiisan kara iska fadhiisan kara labadooda waa ka bixi karaa faslu waljicaalatu jaa-isatu waa mid bannaan waa jaa-isu min adarafayn wa hiya jicaaladii an yaftarida waa inuu shardiyo fii raddi daallatihi baadidiisa la soo celinteeda ciwadan ciwad waa inuu ku shardiyo ciwadkoo macluuma la yaqaan intaasaan siinaa fa idaa radda markuu soo celiyo huwa shaqsigii haa baadidii istaxaqa waa mudanaa daalika alciwada bedelkaas ciwadka almashruuda la shardiyey kaas ayuu mudanayaa oo xaq u yeelana faslun waidaa dafaca qofka maaliggaa hadduu u dhiibo waidaa dafaca shaksun qof hadduu u dhiibo ilaa rajulin qof ardan dhul liyasracahaa si uu u beero wa sharada uuna u shardiyo lahu qofka uu u dhiibayo jus-an qayb macluuman la yaqaan qaybtoo min raycihaa faa'iidadeeda ka mid ah lam yejus ma bannaana waa tana musaaracadii musaaqaadkii waa soo aragtan waa musaaracadii waxay tahay dhulbeereed aad leedahay markaasaa leedahay dhulbeereedkan ka shaqee beer wixii midhaa oo ka soo baxa boqolkiiba intaasaad leedahay ma bannaana cinda shaaficiya ma bannaana shaaficiyadu ma ogola beertan beer wixii ka soo baxa boqolkii intaasaad leedahay ma bannaana dhul hadday tahay kaliya waxaa la ogolyahay yidhaahdeen inaad shaqaala tiraahdo intaasoo lacagaan ku siina ama intaasoo raashinaan ku siina ee ka shaqee beerta iiga shaqee taas waa shaqaale asaga beertu inay baado inay wax ka baxaan waa iskugu mid ujradiis mushaarkaasuu qaataa taasaa bannaanayda ama qofka qofka inta yimaado oo qofka dhul kale u yimaado u leeyahay in iga kiraysa dhulkan sanadkii meeqad iga kiraysa intaas khalaas qofkan maaligga kiradiisu qaadaa kan amaha ka faa'iida amaha ku khasaaro saasaa bannaana yidhahdeen laakiin ma bannaana ka shaqee beertan oo beer inta abuur la gersha wax ka soo baxayaan ee la gurana ma ahan geed la waraabina waa beer bannaan waa la abuuraa waxbaa ka soo baxaa markaasaa la gurana taas ma bannaana ay yidhahdeen shaaficiyadu waa shaaficiyada madhabka sida ugu badan mukhaabaro iyo musaaraca waa isku mid qowlkaasaan qaadanayna insha alla markaydaan sharxayna faslun fii axkaami almukhaabara waa iyadii waa musaaracadii waa musaaracadii laftirkeedii culummada gabadha waa kala duwen waa kala duwen waa arki doona markeeda insha allah kala duwadda laftirkeedu macno weyn keeni maydo gaara kuwa kala duwan laftirkeeda wax weyn keeni maydo wax weyn keeni maydo waxay tahay waa kan fiiriya sharaxaynu kugu dhigi doona oo arki doonaahe lam yajus markuu yidhi fiiriya maxaa ku xiga culummadu iskuma waafaqsan inaysan bannaanayn shaaficiyadu fiiriya dalik laakina nawowiya tabacan libni اlmundir ikhtaara jawaasa mukhabarati laakiin imaam nawowi asagoo raaca ibnulmundir rawdadu nawowi ku dooranaa ibnulmundirna awsad wuxuu leeyahay waa bannaantahay musaaracadu nawowi kaliya marka maahan muxadisiinta shaaficiya agarkoodu saasay doorteen waxaa ka mid ah abu sulaymaan alkhadaabi waxaa ka mid ah ibnulkhusayma oo asxaabulwujuuha ka mida shaaficiyo oo hal jus ka alifay masaladan keligeed dhammaana waxaa idin dhigaya kifaayatu akhyaarka idin dhigaya kifaayatu akhyaarka ayaa idin dhigaya marka aimadaas o dhan abu sulaymaan alkhadaabi iyo ibnulkhusayme iyo nawowi iyo ibnulmundir iyo kulligood waxay doorteen mukhabaradu waa bannaan tahay wakadal musaaracatu sma ujeedaa musaaracaduna waa la mid maxay tahay wa hiya camalu lcaamili fi lardi bibacdi maa yakhruju minha waxay tahay qofka shaqaalaha dhulkuu ka shaqaynaa wuxuuna ku shaqaynaa wixii ka soo baxu wax ku leeyihin abuurkana waxaa dhiibaya maaliga kaas weeye musaaracada tan kalena waa cagsi tan kalena waa cagsiyo shaqaalahaa dhiibaya abuurka intaasay kula duwanti culummada laakiin in badanoo shaaficiya waxay idhaahdeen xataa saas uma kala duuna mukhaabara iyo musaaraca waa hal midayr marka dhulkaanan ka shaqee wixii ka soo baxa aad boqol kiiba intaas leeda ma banaana saasaa madhabku qabaa laakiin waa naga sheegnay culummadaasaa khilaafeen bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan min xadiidi cabdillaahi bni cumar anna rasuula اllaahi salى اllahu calayh wasalam caamala ahla khaybar shatra maa yakhruju minha waxaa ka soo baxa bar aad leedihiin ka shaqeeya min amarin ow zarcin saasaa ku taala bukhaari muslim min amarin ow zarcin ama ha ahaado miro ama zarci ha ahaado musaaracadii wey marka xadiidkaasay cuskadeen culummada dhahaya shaaficiyo waa bannaanta imaamu axmed oo xadiidka aad ugu oqoon badnaa shaafici oo shiikiisaana uu dhihi jiray axmedow xadiidka adaa nooga ogaal badan ee xadiid saxiixa markaad aragto isoo ogeysay aan ku tago midabka dhigtee wuxuu leeyahay axaadiista diidayda musaaracada oo dhahayda ma bannaana waa mudariba mana sugna musaaracada la diidaayey oo xaaraanta oo nabigu diiday waxay ahayd dhulbeereedaad leedahay markaasaad waxaad leedahay qof dhulkan intaas adugu beero anigana intaas ii beer taas wey midda xaaraanta dhulbeereedaad leedahay markaasaad qof waxaad leedahay intaas adugu beero waxay kalada ha kaaga soo baxeen ama ha kaa ba'do ama intaan ii beer ama wax iga soo baxeen ama ha iga ba'een markaasoo kale maxaa dhacaya qofkii shaqaalahaas u shaqayna waxaa dhacda qaybtii qofka maaliga inay baxdo asna uusan waxba hayn oo qaybtiis ka hoogto oo ka ba'do waa dhici karta marka qofkan aawa xooggiisii waan u jeedaa mirihii uu beerayaa la gurana qalbigiisu see noqona waa xumaana soo maa waxaa dhici karta qofkan shaqaalaha qaybtiisii keli inay baxdo oo kan maaliga wixiisii ba-aan hadhow muxuu ku cunaa kanu midhaha maaligii wuxuu u jeedaa shaqaalihii oo iska raranaya mirihii adna waxaa hal xaba kuuma bixin sanadan qalbigiisee ku raali noqona laakiin haddii la yidhaahdo wixii soo baxaad nisbo ku leedahay haddii la waayana midna xoolihiisiia ka qasaan midna xooggiisii haddii la kalena waa la wada faa'iida marka nuucaas oo ah beerta beer wixii ka soo baxaad nisbo ku leedahay imaam axmed waa bannaantaayuu ku tegey culimmada muxadisiinta ee shaaficiyada badankoodana waa kuwaas maray waana sidaas sida raajixa xagga daliilka waidaa dafaca hadduu u dhiibo shaksun qof ilaa rajulin qof ardan dhulliyo zracaa si uu u beero wa sharada lahu uu shardiyo jus-an juskoo macluuman la yaqaan juskoo min raycee faa'iidadeeda ka mid a lam yajus ma bannaana wain akraahu hadduu ka kireeyo shaksiga iyahaa arladii bidahabin dahab hadduu uga kireeyo aw fidatin fido oo u yidhaahdo intaasaan ku siina dhulkiiuu ka kireeyey dahab iyo fida uga kireeyey wuxuu yidhi dhulkan lacagtaas isii beero dhulkan lacagtaas isii beero dhulkan lacagtaas isiiyo beero ayuu yidhi ama wuxuu leeyahay dhulkan ii beer anaad igu leedahay lacagtaadi ama ha bao ama ha baxolow taas waa midda bannaan wa in akraa shaksiga hadduu ka kireeyo hu shaksiga iyo haa arladii bidahabin dahab hadduu uga kireeyo ow fidatin ow amase sharadda wuu shardiyo lahu qofka shaqaalaha dacaaman cunto macluuma la yaqaan cuntadaasoo fii dimati mas-uuliyaddiisa lagu leeyay oo beerta bixideeda aan ku xirnayn jaas waa bannaany beerta bixideeda kuma xirna wuxuu leeya iiga shaqee anaad intaasu raashina igu leedahay taas waa bannaanta taas waa bannaanta waxay ogol yihiin shaaficiyadu musaaraca oo tabaca musaaraca tabaca waa maxay geetimireedaa ku yaalla dhulkan geetimireedka in lagu heshiiya waa soo marnay musaaqaadaa la yidhaah wuxuu leeyahy dhulba bannaanna waa ku yaalla wuxuu leeyahay geetimireedkana waraabi dhulkan bannaanna beriis ku beer ama gelley ama masago ama digir ama waa musaaraca fiiri waa bannaantay leeyihi maxaa yaale tabac tabac wey markaa musaaqaadkay tabac u tahay waa banaanta waa loogoliya taas markaas ay tabacata ee keligeed midda ah wey midda isku khilaafsanaayeen allah subxana wa tacala aclam sala allah ala nabiyina